halkani waa redio ergo isha wararka Radio arrimaha Ergo.
bini'aadanimada
tan iyo markii abaartii dareed ay ku dhufatay qaybo badan oo soomaaliya ah ayaa gobollada puntland iyo somalilan waxaa ku sii kordhayey ka ganacsiga kalluunka taas oo keentay markii suuqyadii uu ku yaraaday hilibkii xoolaha ee la keeni jiray suuqyadaas cusub ee kalluunka ayaa fursado suuq iyo shaqo u noqday kalluumaysatadii iyo boqolaal qof oo kale oo hadda ka shaqaysta agaasimaha netfishka oo ah xarunta qaboojiyaasha kaydka kalluunka berbera ismaaciil cabdi yaasiin ayaa raadiyo ergo u sheegay in wakhtigan toddoba shirkadood oo kuwa gudaha kalluunka u iibgeeya ay subax kasta ka raraan cadad kalluun ah oo kala duwan kalluunku sidii hore maaha uu ka fara badan yahay uu ka laga culus badan yahay markii abaarta cadaba dadku aad bay u isticmaalayeen waayo dee waxay noqonay dad magaaladii ku- ku- aad baynu ugu soo badanay magaalada magaalada keena baa camirmay markaa suuqa ugu weyn ee kalluunka loo iibaya waa baargeisa waxaa kaloo soo raacay magaalada gobolada kale oo dhan sida bo awdal iyo togdheer xarumahooda barcaanuufro dee toban jeer buu labalaabmay ama shan iyo toban jeer in ka badan buu labalaabmay sidii u dambeysay waxaa laga yaabaa sanadkii sanadkii labadii kun iyo tobankii inay shan iyo toban laash joogeen ama labaatan laash haddeera afar boqol oo laash wax gaaraya baa ka diwaan gashan wasaaradda kalluumaysiga marka dee waa kalluunku shaqadiisa dadkiisa iyo tacabkiisa aad buu isbedelay dadka suuqyada shaqaalaha iyo shaqaabuurka iyo dadka shaqeynaya aad iyo aad bay kor ugu kaceen adigu afreet waxaa haddeer uu berihii u dambeeyey lagu celcelinayey inuu kalluun boqol iyo soddon kun oo kiilo ka badan soo baxo ilaa maalintii afar kun wuu celcelisay ilaa afar kun iyo shan boqol oo kiilo ayaa baxa oo u baxa gobollada oo kala baxa halka ugu suuqa badan ee kalluunka loo qaada waa hargeysa waxaa maalin kasta qaboojiyaasha kalluunku qaadan afar tan halka burcana aanu u diro laba tan laascaano wax- wuxuu kalluunku uga yimaadaa inta badan bariga laakiin annagu waxaanu u diraa nus tan boorame waxaanu u diraa hal tan iyo badh waxaa isbarkan saddex qodob oo laga yaabo inay kalluunka kor u qaadisu sameeyeen Ah, mid waxa weeye horta dee waxayna u batay dadkii magaalo galka ah ee magaalo jooga haba aad u badan eh, oo fahanka kalluunka iyo faa'iidadiisa aad loo ogaaday waxaa kaloo isna kor ukac ku yimi dee xoolihii maadaama ay yaraadeen xoolihii way yaraadeen marka kalluunka oo ayaa ka sixir jaban haddii la eego xagga hilibka taasina waxay sababtay dad badan oo dad dadka badan inay u baydhaan xagga kalluunka haye inay kalluunka u baydhaan oo kalluunka iibsadaan ayaa ayaa suurtagal ah intaas oo marka dhowrka qodob oo isbarkan baa waxay sababeen in kalluunka korkor weyn ku yimaado haddana meel kasta oo aad tagto waad ka helaysaa kalluun meel kasta oo dheel kasta oo tagto dad laasacaano tagto waad ka helaysaa laasacaano waxay ku jirtaa gobollada bariga ah marka kalluunka meelo fara badan buu kasoo geli karaa reergarasti waxaa filayaa in ugu yaraan maalintii loo diro nustan intaas halkan aan ogahay laakiin gobollada kale ee bariga iyo dhinaca puntland buu ka iman karaa kalluunka dee laasacaanood imanaya oo gobolka sanaag uu kaga iman karaa uu noogada xaggaasa marka usoo socdo oo gobollada bariga oo sanaag oo kale dee suuqeedu yar yahay laga yaaba inay soo rarto xaggan soo dhaafso oo isaga lafta kusargeysa yimaado ka sanaag laga soo raraa ismaaciil oo ah khabiir dhinaca kalluumaysiga ah ayaa raadiyo ergo u sheegay in labaatankii sano ee hadda u dambe aanu arag mar ay ka badan tahay cunista kalluunku puntland ayaa iyaduna ka mid a meelaha abaarta darani ay ku dhufatay ayna kusii kordhayaan shirkadaha kalluunka iibgeeya kana soo qaada xeebaha waxaana hadda ka howlgala toban shirkadood oo kalluunka gudaha u iibgeeya waxayna ku iibgeeyaan gaadiid ay tallaajado qaboojiyaalihi saaran yihiin maxamed caddayse waa maamulaha shirkadda kalluunka iibgeysa ee raysul khayma waxay shaqaynaysay hadda muddo sannad ah xarunteedu waa boosaaso waxayna ka keentaa kalluunka boosaaso iyo eyl iyaga oo geeya magaalooyinka qardho dangoroyo garowe laasacaanood iyo burtiinle aniga kalluunka soo baxaa soo gadnaa garow aan keenaa maalintii adigu wuxuu soo qaada tan iyo boqol tan iyo laba boqol toddoba- saddex sagaal hadda sida loo helay ku xigaatay kalluunka haddii kalluun badan soo baxana wuxuu soo qaadaa kalluun badan haddii kalluun yar soo baxana kalluun yar buu soo qaadaa walaa waagi hore dad dadku maba aqoon hadde waagi hore dadku ma aqoon boqolkii labo ama hal baa ka isticmaali jiray haddeer waa fiican tahay boqolkii shan iyo toban laba iyo toban meelahaas celcelisaa ma noqonaysaa afriska dadka magaalada hadda garowa qaata suuq baan u raadinaa waxaa dabeecada hayno ama shaqadaya kalluunka kalluunka waxa haysatay baa suuq weysid oo suuq u samaysid annagu horta xarun boosaasaan kasoo qaadnaa aylna waan kasoo qaadnaa garoowe iyo waxaan geenaa waxaa la geeyaa qardho dambara iyo garoowe burtinle gaalkacyo waa facaan dee shirkaduhu qeybba inba ka shaqeyn saddex qof qeyb shan qof qeyb adu hadda inta inta salisku waa saddex qof ugu dhabaan wey badda marka laga soo saara qofka kala wareegnaa talaagadan wadanaa barasaan ku ridnaa oo safarka loogu talagalay waa lasoo gaarsiiya talaagada lagu yimaad horta oo matoorada loo isticmaalo koronta loo isticmaalo marka wax ka dambeeya doolar iyo bar adigu doolar iyo bar weeye adigu laba doolar iyo laba filis ku timaadaa laba nus doolarka waxay ku raacdaa karash doolar iyo bar buu qaataa qofka ama doolar iyo toddoba filis garow oo kale waxaa kasii daraa afar boqolkii toddobaatan shan buu ka jaban yahay meesha hilibka boqol kun qofku qaato kiilada kalluunka waa inta u badan u badan oo fileetiga la laf bixiyey oo hilibka wasakda laga saaray waa shan doolar xitaa waa afar doolar afar doolar marka reerku miskiin u qaataa ama rug u qaataa moogtaa waa hal doolar bay ugu dhimaysa markaa hilibka afar boqolkiiba adigu saddex adigu boqolkiiba afar boqol buu ka alifaya adigu afirlaad maya waa socdaa dalkada waa socdaa laakiin xagga maamulka ama maamulada dowladaha waxaa ka maqan doorka dowladda ka maqan haddii suuq weyn la samayn lahaa oo kayd la samayn lahaa oo kuwa kalluunka boosaas oo kale masala marka soo saaraan meel lagu kaydso oo inta suuq loo helayo lagu hayo haddii la heli lahaa waxaan kuleeyahay kalluunka aad baa loo baran lahaa waa kala hadda maanta kale iyo shalay oo kale kalluun waa lalaanaynaa adigo asbuucii mar baa helaa mar baan weynaa macnaha kayd la-aantaana keenaysaa magaalooyinka laasacaanood burco buuhoodle oo ah magaalooyin ku caan ahaa cunista hilibka xoolaha oo aanay hore uga jirin xarumo lagu iibiyo kalluunka ayaa labadii sano ee lasoo dhaafay waxaa ka furmay goobo lagu iibiyo laasacaanood waxaa ka furan shan xarumood burcana labaatan xarumood halka buuhoodle ay ka furan yihiin afar xarumood cabdi axmed barre wuxuu goob kalluunka lagu iibiyo ku leeyahay laasacaanood sannad iyo badh ayayna hadda u furan tahay goobtani markii hore waa uraya ayay dadku odhan jireen wiiggiina saddex boqol oo kiilo ayaan iibin jiray hadda wuxuu afartii maalmoodba iibiyaa kun iyo boqol kiilo garaam waxaana looga keenaa kalluunka magaalooyinka eyl ee badweynta hindiya ku taalla iyo boosaaso oo badda cas ku taalla una jirta toddoba boqol oo kilomitir berigi hore way la qabsan waayeen dadku way nagu raagi jireen oo maaragtay korontada naga bixi jirta adugu faa'iido badan kamaan heli jirin haddeerta dadku wuu bartay wuu socdaa caadi wuu socdaa maaragtay sidii xooluhuna way yaraadeen oo dee waxaa keenaya xoolaha yaraaday baa keenaya iyo dadkii oo bartay maxaa kala galay bay u qaadanayaan xataa waxay qaataan madaxa haddeerna laga dalbadaa waxaana laga dalbadaa subaga maaragtay qubadana laga dalbadaa oo aada iyo aad dadku u jecel yahay oo aanu yanaad keenno oo marba maaragtay kalluunkii noo yimaada oo la socda waxyaalaha badan baan maaragtay ku isticmaalaa laakiin caqabadda u badan waxay tahay korontada ayaa qaali nugu ah marka adigu waanu siyaadinaynaa haddii halidmo cabdiraxmaan faarax aadan waa siddeed iyo labaatan jir ku nool burco waa xoogmaal ka shaqaysta dhismaha guryaha waa xaas haysta afar carruura waxaanu ii sheegay inuu cunista kalluunka bilaabay shantii bilood ee hadda u dambaysay kadib markii uu qaaligaroobay hilibka xooluhu oo wasladda hilibka ah burco laga siiyo shan dollar halka kalluunka aad ku cunayso hal dollar iyo badh marka hadda xaafadda ayaan kalluunka u qaadaa oo aangeeyaa oo aannu ku cunnaa buu yidhi waxaanay nooga jaban tahay hilibkii xoolaha kalluun intii hadda uu kalluunku soo batay tan iyo intii uu kalluunku hadda kusoo batay magaalada burco waa noo jabay waanaanu cunnaa waxaana laga siiyaa hal doolar iyo barinta ugu yar oo dee bahal wanaagsan ah oo sidii hore ma aha oo berigii hore qaaliga ahaan jiray iminka laakiin aad buu u jaban yahay kalluunku waana soo badanayaa dee waanu cunnaa hal doolar iyo barkaasa ugu yar ilaa laba doolar saddex doolar intaba waa lasiiya waa ku cunnaa dee waa jaban yahay alxamdulillah rabbilcaalamiin aad iyo aad buu kalluunkaasi hadda u fiican yahay uguna badan yahay magaalada burco kalluunka waxay u cunayaan dadku kole hadda ugu soo batay waanu fiican yahay kalluunku sida sida la wada ogyahay hilibkii xooluhuna hadda qaali weeye waana kala go-an yihiin adhigii adhigii iyo geeli labaduba waa konton ugu yaraan wasada waxaa la siiyaa shan dollar kanna dee hal dollar iyo bar baad hilib ku cunaysaa ama laba dollar baad hilib ku cunaysaa halka aad geelaya adhigaba ku cunayso shan dollar iyo wax ka badan aad ku cunayso marka faqriga udhe farqiga udhexeeya waxa weeyaan jabnaantay dadku eegteen hadda iyo soo badashada uu somalilan burca gobolka burca kusoo badan iyo kalluunka hadda anigu tan iyo intii barca laga furay waa cunaya haa markaan hilib u bahdan isagaan qabtaa inta badan inta ugu badan boqolkiiba sagaashan isagaan dee qabtaa waana jabanya jabnaanta awgeed baana dee ku doortay waana fiican yahay kalluunku sida loola ogyahay
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada